بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والظهر من النساء والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا وقيل ما تاويله تنزيله فليعلم والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولا وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل وأف وأفعال صاحب أفعال ضها صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها إما تسمى قربة فضاعة أولى ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح بسم الله الرحمن الرحيم المجمل باب المجمل والمبين مجملكي iyo mubayankii ayuu baabkiisii yahay ashan ku jirtaana waa dee horaynu u soo maray oo abwaabtii usuululfiqiga markuu inoo tirinayo wuxuu inoogu soo daray almujmal walmubayan marka ashu waa cahdiyo waa mujmalkii iyo mubayankii hore lagu soo dee abwaabt ama usuululfiqiga abwaabtiisa ka mid ahaa ee dee marka horeynu aynu dikrigiisa usoo aragnay buu baabkiisii yahay bal isagaa inoo tacriifinaya tacriifka dabadiin baan eegaynaa maa kii kaana ahaaday muxtaajan ku baahan oo u baahan ilaa bayaanin caddayn la caddeeyo oo in la caddeeyo waxa weeyaan wixii isagu ama dee qariino la socoto xaaliya adugu qariinada waxa caddaynaya ha noqdo ama daliil munfasili haba caddaynaya wixii adugu caddayn la caddeeyo u baahani famujmalun fahuwa isagu mujmalun mujmal weeye oo mujmal baa lagu magacaaba kaa wadaabidu lbayaani caddaynta imaka bayaanka halkan bimacna tabyiin weeye halkan iyo halka horeba markaa caddaynta la caddaynayo wax ee shay ijmaalkiisii las meesha laga saarayo daabidkiisu waxa weeye ama daabidka bayaanku iyo tacriifkiisu ikhraajuhu saaritaankiisa shaygii ama wixii lafdigii la saaro min xaalati lishkaali ishkaal xaaladii oo dee xaaladii uu kuba sugnaayay ishkaalkaydee macnihiisu aanu caddayn markaa muraadka loo jeedaana aanu wax daahira ahayn oo laga bixiyo ila tajalli muuqasho uu muuqdo markaas watidaaxil xaali waa isla mid xaalkiisaoo caddaado loo saaro oo macnihiisi uu noqdo mid markaa iyo wixii looga jeeday la garanayo kalquri haddaba ijmaalkaas isagu bayaanka u baahan mithaalkiisii waxaaba weeye wadaalika kalqur'i sida lafdigan alqurciba weeye wa huwa lafdigaasi waaxidul aqraa'i al aqraa midkeedis midkiisii weeye ama mufradkiisii weeye oo qurcigan quru'na waa lagu jamciyaa aqraana waa lagu jamciyaa ee midna waa jamcan jamc qila midna waa jamcu kahra uun haddaba in waxaaba ijmaalka mithaalkiisu yahay alqur'u lafdigaas ah mufradkeedee jamaciisu alaqra yahay ama quruu yahay qur-aankana quruu baaba kuba sugnayd jamci ahaan marka waa mujmal sabuu mujmal ku yahay fi lxaydi wاlduhri min annisaai liannahu lafdigan qurci mutaradidun wuxuu ku taradudayaa uu ka dhaxeeyaa oo dee wadaagsanaya fi lxaydi xaydkii wduhri ay bayna alxaydi wduhri xaydkii iyo duhrigii ayuu dhexdoodii mutaradid ku yahay ama labadaasba way wadaagsanayaan oo qurciga xaydkana waa la yidhaahaa duhrigana waa la yidhaahaa min annisaa'i dumarka xaggooda kaadee waa iska takmilown xaydkandeina xagga dumarunbaa xaydee bal markaa in kaasba weeyaanoo lafdi mujmala weeye oo bal markaa ilaahay qowlkiisii yihi walmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu oo quru-aasna jamcu qurcin yahay sida aqraaba jamcu qurcin ay u noqonayso lafdi mujmala weeye ijmaalkan waxaa keenayna lafdigan baa xagga luqada marka la eego xaydkana waa la yidhaahdaa duhrigana waa la yidhaahaa halkana ilaahay subxaana watacaala dee saddex qurci bay dumarkaasi ay iyagu aanay dee ciddadoodu tahay baa ilaahay inoogu sheegay qurigaasi haddaba ma duhri ba aynay luqadii waa ku yahay mise waa xayd halkaasaa ijmaalku uu kaba yimi oo dee u baahan caddayn maanta iyada lafdiga ka baxsan weeye markaas oo dee daliil kale ahoo inoo caddeeya halkan wixii loo jeeday iyada maaha daliilkuma caddaynaya luqada inuu midku yahay oo kii kale meesha uu ka saaraya labadiiba luqadii waa jiraan waa lafdi mushtaraka ee laakiin maanta wixii aayadan macnihiisu uu ahaa ama ka lagu xambaaraya xayda ama duhri ah daliil caddeeya ayaa loo baahanayaa oo dee kaas buu mujmal ku yahay oo lafdigiibaa maanta mushtaraga kolleyna ee meelaha ijmaalku kaba yimaada ayay taasi kaba midtahay ijmaalku intaasu kuba koobna asbaabihiisuya bal saddexan bayda wuxuu inoogu sheegun mujmalkii iyo mubayankii waxaana weeyaan laba lafdi oo dee kolaysan oo kale isu qaabilayo wada socdo mujmalla waa lafdigaa dee laba macnaya wax ka badan intuu ixtimaalayo midkoodna aanu raajax ka raajaxsanayn kii kale ee si isleeg buu u wada ixtimaalayaa halkaa markii uu soo arooray ama meeshuu ku soo aroorayna kii looga jeeday macaanidiisaasi dee ma cadda oo imaka wax lafdigiisanuun laga garanaya maaha kaas mujmal baa laydha dee marka isaga ijmaalkaa la suuliyo ee daliil meesha ka saaro ama qariino kale uun aan ijmaalkii ku suulinee muraadkii laga lahaa lafdigan mujmalka markii hore ah uu caddaado ee xaaladiisu ay muuqatana muxuu noqonayaa markan ismi mafcuul aqriyayna almubayan waa kii la caddeeyo markaa mujmalkan marka ijmaalkiisa la suuriyo ayuu noqonayaa ku macnihiisu cad yahay oo la garanayo kaa mubayan baa la odhanaya ama mubayin haddii la ydhaha waa cidan bayaanka laba imanaysa dee ficilkiisii waa ismi faacile bal intaas buu inoogu sheegay kolley macnuuna aada buu daahir u yahay misaalkiina wuxuu inoogaba dhigay dee alqur oo kale kolley sharaxii aynu soo aragnayna ee bal asbaabaha ijmaalka keena dhowr buu inoogu sheegay oo inooguba sugna aynu soo aragno kani uu kaba mid ahaa markaa lafdigu uu mushtarak yahay ee laba macno uu ka wada dhexeeye midkoodna aanu ka kale ka raajaxsanayna si isleeg loogu wada idlaaqo markaas taas baa adigu asbaabii kaba mid ahayd dee asbaabo kale aynu soo maray na waynu oo kitaabkii sharaxibaa u laabi doontaan biidnillahi dee adigu sharaxiba insha allah u laabi doontaan taas baa jirta oo kolley umuuradii aan markaa hore aada u soo sharaxnayba ahayd imika laqbadun baan ku laamaya waayo macnuhu halkan alfaadahan wax dee ishkaal oo lagu joogsadaa ma jirto marka wuxuu idhi maakii kaana ahaaday muxtaajan ku u baahan ilaa bayaanin caddayn la caddeeyo oo macnaa bayaanka halkani macnaa tabyiin weeye waa caddayn la caddeeyo oo isaga ujeeddadii iyo muraadkii laga lahaa waxa weeyaan dee isagii la muujiyo la caddeeyo ama qariino la socotaha lagu caddaynaya ama daliil munfasilah oo markaa dalaaladiisii baan caddayn muraadkii laga lahaa baan caddayn fa mujmalun fahwa kaasi mujmalun mujmal weye markaa mujmalka tacriifkiisi intaasay kuba dhan tahay oo wuxuuhi waa wixii in la caddeeyo u baahan ujeedadu dalaaladiisii ma cadda waaba lafdigii baaba mushtaragoo laba macniyo wax ka badan si isileeg loogu idlaaqa midkoodna aanu kii kale ka raajaxsanayn labadan ixtimaal oo kale ama dee asbaabaha kale ijmaal keentee hore sharaxaan ugu soo aragnay adugu kaasaas mujmal caddayn in la caddeeyo u baahan baa mujmal laydhaa mujmalku kaa weeye dee kolley xukumkiisuna wuxuu noqonayaa inaan dee isagoo ijmaalkiisaa la suuliyo mooyaane lagu xamalfalahaynoo waayo labadii macno kol haddii iyo labadii ixtimaal ay wada joogaan dee midkoodna midkaanu ka raajaxsanayn halkan iyadoo dee inay tarjiix min kayri murajax iyadoon wax raajax yeelaya jirin adigu hawadaadi in ku raajax yeeshaa meeshii ma imanayso markaa dee waa laga joogsanayaa inta balbayaankiisii la helayo inta ujeedadii laga lahaa ee laf markaas macnihii laga lahaa ee loo jeeday ee raajixa alla meesha uu soo baxayo waa laga joogsan markaa kaas weeyaan fa mujmalo wadaabit lbayaan haddaba bayaankuna wadaabitulbayaan cadaynta wax la cadaynaye muraadkii iyo dalaaladii laga adigu man dalaaladiisii ay muuqanaysee la cadaynayo daabitkeedu waxa weeye ikhraaju kii mujmalka ahaa ma lafdiga aan ujeedadiisu cadayn laga lahaa saaritaankiisa la saaro min xaalatil ishkaali ishkaalkan xaaladiisa laga saaro ishkaalkuna waa dee macnihiisiiba aan maanta la fahmahayn wixii looga jeedaan la fahmahaynoo waa ishkaalkan uu yahay wax mushkila oo macnihii laga lahaa muraadkii iyo macnihiisii aan markaa halkan lafdigan laga fahmahayn taas laga saaro oo ila tajalli muuqasho waa duhuur markaa tajalligani iyo watidaaxilxaali waa xaalkoo caddaado xaalkuna waxa weyaan waa macnihiisii oo caddaada oo markaa la fahmo taas ama waxa weyaan nas iyo daliil munfasilah lagaga saaro ama qariino isagii un lagaba hele lagaba saaree kaas baa lagu magacaaba bayaankuna daabidkiisu kaa weeye kalqorgi markaa haddaba eeg mithaal uma aha in bayaankiina isagaa dambeeyey daabitulbayaan oo bayaanka imaka tacriifkiisa inoo dambeeyey ama daabidkiise bayaankii imaka kalqur'i mithaalkiisii maaha ee ijmaalkii hore maa kaana muxtaajan ilaa bayaanin fa mujmalun intaas bay mithaal u tahay walow dee hadalkan kale uu soo dhexgale isaga dee bayaanka uu ku cadaynayay oo markaa maxaan odhanaynaa kalqur'i wadaalika kaas oo ah ijmaalku ama dee ijmaalkaas aynidhi waa ka aan muraadkii iyo macnihiisu caddayneen la fahmahaynee ishkaalku uu kuba sugan yahay dee kal qurci qurcigiiba weeye oo qurcigiibaaba mithaalkiisu noqonaya wa huwa qurcigu waaxidu alaqraa'i alaqraa' mufradkeedii weeyaan haddaba maxaa iyada uu kani mujmal uu u yahay oo wixii looga jeediya macnihiisu aanu halkan caddayn filxaydi waduhri liannahu isagoo lafdigan alqurci mutaradidun wuxuu ku noqnoqonayaa ku taradudayaa dee uu ka dhaxeeyaa filxaydi waduhri bayna alxaydi waduhri buu ku taradudayaa ama uu kaba dhexeeyaayo xaydkana luqada carbeed qurci waa la yidhaa duhrigana waa la yidhaa aayaddiina dee imaka saasaa timi wax imaka inoola socdo qariinoynu kaba qaadano taasina ma jirto dee saasaa ay keentay inay culimmadu halkan waxa looga jeeda iskuba khilaafaan oo bal imaam maalik iyo imaam shaafici ay kuba tagaan maanta sawrad aayaddaas alaaata qur'o ama ciddada qurcigaa kuba yimi inuu duhriga yahay oo adhaar tahay abu xaniifa imaamka abu xaniifa iyo imaam axmedna ay kuba tageen xaydinatoo qolo kastaba dee waa macnihii la raajax noqday iyagoo bal umuuro ee taas caddaynaya oy maanta taa ugu xambaareen ama macnaha ay raajax yeeleen oo bal markaa taasna mid kastaaba uu laba yimi waxaa khilaafka keenayna waa lafdigiibaa mushtaraga labadii macnoba luqadu waa ku sugan yahay ama way jirtaa mid ka qoladan tidhi qurcigu waa duhrina xaydkana in la yidhaah ma diidayaan kuwa iyagu waa xaydi na in duhri maalan luqada uu ku yahayna ma diidayaane waxa khilaafkoodu yahay halkan maxaa muraada halkan ujeedadu maxay tahay maxaa bal ama qaraa-in ha noqotay ama adilo kale eh ina tusaya inoo cadaynaya maanta halkan duhri maxaa looga jeedaa ama ma duhriba mise waa xayd intaas weeye khilaafkoodu ee luqada asalkeeda iskuma khilaafsanaya labada macno laftigu inuu leeyahay bal haddaba mujmalkaas baa lagu magacaabaa minanisaa'ina waxaan leenahay waa iska dayna xaydku waa dumarkii uun duhrigan xaydka qaabilayaana dumarkunbuu xaggooda iyagunbaabuu kaba yimaadaaye dee beydkunbuu kuba buuxiyey bal mujmalkii intaasuu sheekhu inoogu sheegay raximahu llahu tacaala imanka halkan mujmalkii iyo mubayankii baan markaa kaba baxaynaa wixii dee isaga ijmaalkiisa la suriyena waxaan idhi mubayan baa la odhanayaa halkanna wuxuu sheekhu insha allahu tacaala inoo raacinayaa alfaado kale oo iyaguna meelahan dee kuba yimaada oo markaas lafdigan annas iyo aldaahir iyo almuawal saddexaasuu iminka abyaada soo socota isuu keen raacinaya isagoo naska sii inoo soo horreysiinaya oo wuxuu uhi wannasu nasku curfan xagga istilaaxa kullu lafdin lafdi dhammaantii weeye lafdigaasoo waaridin soo arooray waarid waa iska takmila kullu lafdin lam yaxtamil aan ixtimaalinna ilaa limacnan macno uun mooyee macnahoo waaxidin keliya kolay laamtuna waa zaa'ida iyada halkan oo dee asalku muxuu ahaa lam yaxtamil ilaa macnan waaxidan buu ahaaye lam yaxtamil aan ixtimaalin ilaa limacnan macno uun mooyee waaxidin keliya wadaalika ka qowlika qowlkaagii wayaa tidhiba qad ra'aytu waxaan arkay jacfaran jacfar baan arkay waa nas waqiila waxaa la yidhi tacriif labaad waana intii aan matnigii waraqaadka ku soo aragnay uun maa nasku maa lafdi weeye ta'wiiluhu macnaa xambaarkiisa macnihiisan lagu xambaara ama macnihiisa wadha iyo tafsiirkiisa iyo fahamka macnihiisan laba fahmaya tansiiluhu dejintiisa uu yahay oo dejintiisan ama soo aroorkiisan uu soo arooray uun mujaradu nusuuli ama mujaradu samaaci lafdi weeye ama cibaara lafdiga maqalkiisan aada maqashay ama soo degitaankiisan la soo dejiyay ujeedadu waa wuruudkiisan uu soo arooray ama maqalkiisan la maqlay uun macniha lagaba fahmayo macnihiisa lagu fahmayo ayna u baahnayn cid sii fasirto tidhaa waxaasaa looga jeedaa iyo waxyaalahaasa loogaba jeedaa muraadkiisu yahay ee maqalkiisaa la maqlay uun macnihiisuu ku cadaadoo laguma fahmo kaas baa nas la yidhaahaana waa la yidhi faliyo culaman ha la ogaado oo waa takmila uun dee hadalkiina tacriifkuu dhan yahay intan tacriifkii kaba baxsantay bal imanka halkana sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoogu tacriifiyey annas naskuna dee macaani kale in lagu idlaaqana sharaxii baan ku soo aragnay laakiin markan daahirka iyo imanka mujmalka iyo uu la socdo macnihii looga jeeda ama dee kutubta markay kolkol dee istidlaal adigu dee waa in badan baa la isticmaalaa xagga nusuulkae wixii looga jeeday buu labada bayd ama tacriifkiisii inoogu sheegay laba tacriifna uu inoogu tacriifiyo tacriifka hore waana tacriifkooda aada u mashhuurka ah waxa weeye maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan waa waxaan ixtimaalayn macno keliya mooye wax kale ujeedadu lafdigan macnaha mooyee macno kalmacno kaluu leeyahay mama jirto macnahaasunbuu leeyahayba wax intaa aan ahayn oo uu ixtimaalaya ma jirto kaas nas baa la yidhaa bal matalan mithaalka uu dhigtay haddaan idhaaho ra-aytu jacfaran dee waxa lafdigan macnihiisu yahay shakhsi jacfar la yidhaa inaan arkay laakiin ruux kale oo ama zayd laydhaa ama camar laydhaa ama cali ama dee markaa fulaan kale laba yidhaaho ama shay kale iyada hadalkii ma ixtimaalayo ashyaadiina ma ixtimaali xayawaan kale ma ixtimaali shaksi magac kale le ma ixtimaali waa shaksi jacfar la yidhaaha uunbaa macnihiisu yahay ixtimaal kale ma laha nas baa lagu magacaabi matalan waa tii aynu sharaxii horeba kuba soo aragnay fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila walafdigana cashara kaamila dee in ka yarna ma ixtimaalayso toban wax ka yar toban wax ka badanna lafdiga ma ixtimaalayso oo wixii toban ka siyaadsanaana lafdigan imaka tilka casharatun kaamila cibaaradu ma ixtimaalayso wax ka yarna ma ixtimaalayso waa toban buuxa uun marka taas oo kale waa nas dee kolley xukumkiisaaynu horena cibaaradan u soo aragnay isaga waxaa looga tegi karaa uun waa dee naskhi iyadoo laydhaao waa la nasakhay laakiin wax kaloo ku imanaya ma jirto inay macnaha mooye macno kaleu leeyahay ma jirto dalaalada uu ina tusaya macnihiisuna maanta danni ma aha waa yaqiin waa shay qadci ah oo yaqiin ah waayo daahirkay noo soo socdo dalaaladiisu danniyay noqonaysaa in ixtimaal kalaa jira wax kaloo macno kaleu yeelanayaabay jirta dalaaladiisiibaa maanta qadciye ah yaqiin iyo hubaal ah markaa kaa isaga waxaa lagu magacaabaya nasna waa laydhaa waxa looga tagaana ee aad uga baydhi kartaana waa naskhi uun taasi waa tacriif tacriif labaad uu tacriifiyey kolley wuxuu yidhi maa ta'wiiluhu tansiiluhu kitaabkii horena waynu kuba soo marray macan ta'wiilka halkanna waa tafsiirkiisa iyo dee macnihiisaoo lagu xambaaraa ta'wiilkiisu yahay tansiilkana waxaa looga wadaa dee waa wuruudkiisan iyo imaatinkiisan uu yimi ama nusuulkiisa haba noqoto sida qur-aanba ama samaacii la maqlay hadalka ah laba noqotee marka waxa ay tahay tacriifkan yahay waa lafdiga ama cibaarada macnihiisan dee isaga laga fahmaya iyo fahamka macnihiisan lagaba fahmayaa uu noqonayo uun maqalkiisan la maqlay mujaradkeed showdadu uma baahna in la yidhaho waxaasaa ujeedadiisu tahay waxaasaa macnihiisu yahay waxaasuu ku xambaaran yahay meeshii ma taalo maqalkaa bimujaradi samaacihi ama bimujaradi nusuulihi ayaa macnihiisu waa cad yahayoo dee macno kale dalaalo kalaan kuba sugnaynoo ama macno kaleu inoo tilmaama laba fahmaya kaasna waaba lagu xamla yidhi oo ujeedadu ay noqon waa waxaan bal matalan isaga fahamkiisan la fahmayaa aanu ku xidhnayn ama aanu u baahnayn ta'wiil kale iyo in wax kale lagu xambaarayo in la yidhahdo sidaasaa ujeedadu ay tiyo wixii laga lahaayo taamad ee maqalkan la maqlay ayaa macnihiisiiba laba fahmaya oo lagaba fahmaya kaas baa la yidhaahna naskii way ku tacriifiyeen ujeedadu waxaa tan keenaysaana dee macno labaadu ixtimaalaya ayaan jirin waa adigu bal tacriifkii horena inoo hayso nasku kaa weeye xukunkiisna waan sheegnay labadan ku laabin wanasu nasku curfan xagga curfiga curfi ahaan curfigana muxuu wadaa istilaax ahaan weeye oo lafdigan kullu lafdin lafdi dhammaantii weeye lafdigaasoo waaridin sidaan soo sheegnay dee xataa matigii hore haddaad u laabantaan wanasu maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan baynu cibaaradiisii waraqaadku ay ahayd lafdigan waarid ee wasankuna kolley waxbuu keenayaa oo umuuro ayuu dee imaka waa wax wasankiibaa ku xambaaraya inuu buuxiyo beydka shadrigii buuxiye maaha macno imaka aynu leenahay macnahaasuu inoo faa'iideynayaayoo hadhow bal marka hadday meesha uu ka baxdo hadalkii uu dhidmi lahaa ama uu nuqsaami lahaa maaha waa takmila marka kullu lafdin lafdi dhammaantii weeye waaridin soo aroorayoo lam yaxtamil aan ixtimaalin ilaa limacnan laamta maadhi waa zaa'ido ee laakiin iyadno dee wasan ahaan baan ugu baahannahay waayo horeynuu soo aragnay maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan oo laam ilaa limacnan macno uun mooye waaxidin keliya oo dee macnahaas mooye macno labaadu leeyahayba maba jirto kaqad ra'aytu jacfaran ka qowlika qad ra'aytu waxaan arkay jacfaran waqiila waxaa layidhi maa lafdi weeye ta'wiiluhu tafsiirkiisa iyo xambaarka macnihiisan lagu xambaaraya ama fahamka macnihiisan laba fahmaya isagii laga fahmayaa tansiiluhu dejintiisa uu yahay oo bimujaradi nusuulihi ama bimujaradi wuruudihi ayaa macnihiisii la fahmayaayoo fahamkiisii markaa kuma xidhnaa tafsiir iyo ta'wiil wax lagu xambaarayo haddain la yidhaha sidaasaa ujeedada iyo waxa laga leeyahay ay tahay maqalkaa la maqlay baa macnihiisiba uu ku cadiyo lagaba fahmayaa wax kale ayaan meeshii imanaynoo dee macno kale oo hadhow fahamkii adigu ama layidhamadee waxaweyaan laga sefahmo laftigu leeyaan jirinba falyuclama iyadna waa buuxin uun koley aliftana in iyada waxay noqonaysaa untii almunqaliba can tawkiid oo falyuclaman ha la ogaado arinku taas weeye ha la ogaade laakiin waa takmilo bal marka halkaasna waxaan soo aragnay maka markaa mujmalkii mubayankii oo waxaa leeyahay mujmalka marka bayaanka macnihiisii la caddeeye dee daliil ama wuxuun ama qariino uun ujeedadii laga lahaa ay kuba muuqato wuxuu noqonayaa ijmaalkii waa suulay oo mubayan buu noqonaya oo bal qowlkii ilaahay dee waa aqiimu salaata oo kale salaada ooga ama waaatu zakaata oo kale dee inta aan rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh bayaankiisii uu inoo caddeeyey kayfiyada salaadu say tahay sida loo tukanayo rukuucdeed iyo sujuuddeed iyo fadhigeed iyo qiraadeed iyo say u kala horeeyaan iyo umburaha intaani taasi jirin lafdigan asalaat lafdi mujmalay haydoo sadii kayfiyadii may cadayn lama garanayn markaa rasuulka ilaahi baa horta jibriil u yimi uu cadeeyey isagana isagaa ficilkiisii qowlkiisiiba inoogu cadeeyey intaa hore mujmal buu ahaa lafdigu laakiin markii tii uu suulay ee rasuulka ilaahi ficilkiisii iyo qowlkiisiiba inoogu cadeeyey ijmaalkii waa baxay meeshii uu ka tegay mubayan buu noqdayo kula cadeeyo kale sakadana intii aan dee ansibadeeda iyo waxay kaba baxaysa iyo qadarka la bixinayo iyo umuuraha dee sakadu ay bal maalan axkaamay leedahay aan rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh noo cadayn dee sakadu waxa weeyaan saka bixiya uuntaas wixii inoogumay cadaynoo mujmal bay ahayd laakiin rasuulka ilaahay baa bayaankiisii dee rasuulka ilaahayna wadiifadiisii baabay taasi ahayd waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim marka markii adigu taas bayaankii yimid dee imika mujmal ma jiro mubayan buu noqonayaa baltaabawy ama lafdigii marka horeba iskaba caddaa imika tan oo kale nas oo kale iyo lafdigii marka horeba caddaa kaa mubayan lama odhanayo dee waa wax iska cad oo wax cadayn la cadeeyey may jirin fasiraad la fasiro ama dee wax kale meelo kale laga cadeeyey may jirin bale markaa imika mujmalkii mubayankii nas baan soo aragnay waxaa inoo hadhay daahirkii iyo mu'awalkii iyadna abyadan afarta ayuu inoogu sheegaya wuxuu yidhi marka wadaahiru daahirku alladii kii weeye yufiidu faa'iidaynaya maa samica bal saasaan horta horraysanaya maa maadana bimacnaa man ayaan kuba fasiranaynaa waa sida cuthaymiin yidhaa kollay nuskhana waan arkay matniya walow dee aanay wasfi laba socon dee haba dabdisnaatee laakiin nusqooyinkii iyo wixii laga sii madbuceeye laakiin ay halkan maadeen bedelkeeda man ay taallay baaban arkay walow dee uu markaa kii nuskhada dabdiyey ama sheekhaa dabdiyey uu ishaaray nusqadan maaduna ay jirto oo markaa maxaan balmaada sidaasaan ku soconaya ficilkana musamaan u binaynaya markaa wadaahiru daahirku alladii kii weeye yufiidu faa'iidaynaya ma samica man samica ruuxii maqlay u faa'iidaynaya macnan macno u faa'iidaynaya macnahaasoo siwal macnaa macnihii aan ahayn alladii macnihii lahu isaga wadica loo dejiyey macnihii loo dejiyey macno aan ahayn oo kaluu iska ixtimaalayo kaas u faa'iidaynaya kaa weeye daahirku wadaalika kal asadi libaaxiiba weeye oo lafdigaa huwa lafdigan asad ism ama ismu waaxid isibaaci bahalaha mid ka mida ama midkeedee magacii weeyaan oo dee waa xayawaankan macruufkaa waqad yuraa waana la arkaayo bacnaa in la idlaaqo lirajuli ninkii ashujaaci geesiga ahaayo waa macnaha labaad ee uu ixtimaalayo taasi waa daahirkii muawalkiina isagoo sheegi wuxuu ihi wadaahiru daahirka almadkuuru lasoo sheegay oo kaa laba macne ixtimaalaya laakiin midkood uu ka kale ka raajaxsan yahay ah daahirkaas xaysu meeloo ashkala uu ishkaalgala mafhuumuu mafhuumkiisii oo lafdigaas ee mafhuumkiisii ama xambaar macnaha daahirka lagu xambaaraaba ishkaal kaba imanaya fabidaliili uwila fa uwila waxaa la awilayaa bidaliili daliil baa lagu awilo deynayla daahirka macnihiisa daahirkaa lagama kaxeeyo haddaan daliil jirinoo macnaha labaad laguma xambaaro ee daliil ayaa lagu awilayaa macnihii kale marjuuxa loogu xambaarayaa taawiilku waa taasi wasaara waxaanu noqon daahirkii ama barka dee macnihii waxa weyaan dee taas taawiilku kuba yimaadee laakiin daliil lagu awilo bacda daalika ta'wiili ta'wiilkaas la awilay ee macnihii marjuuxa lagu xambaaray dabadeed muxuu noqon muqayadan mid qaydan oo mid lagu qaydayo fil ismi xagga magaca oo ah magacan daahirkee lagu idlaaqayo mid lagu qaydayo bidaliili daliiloo la odhanayo waa macnihii marjuuxa ee laguba xambaaray waa aldaahiru bidaliili ama almu'awal baad odhan ama waxaad odhan aلظaahiru bاdaliili bal abyada kale sheekuu yar dheereeyo malaa dee koley heerkii saree shicirkiisii ma aha oo waxaad moodayda inta ninka yaro gaaban baaba odhan lahayo dee hadalkeedu hadal aada u kooban iyadoo ah ayaynu matnigii kuba soo aragnay oo wadaahiru maxtamala amrayni axaduhuma adharu min alaakhar wayuawal adaahiru bidaliili wayusamaa adaahira bidaliil intaas ahayd intii matniga ahayd ee uu nadminayay ee maanta waxaad moodaa weliba cibaaraadka qaarkood ee taawiilkan imika aan la- nusqooyinka qaarkood aan raacnay baaba macnaha soo yar dhaweeye nusqooyinka qaarkood say u dabdisayin ama sharaxan aan hayo shaarixan aan hayo saw bal markaa ku yar soconaya xataa laqbadeedaaba yar adag ee bal iyadoon kusoo noqon doono taas waxa macnuu yahay uun haddii naski uu ahaa waxaan macno keliya uun mooye wax kale ixtimaal ahayn dalaaladiisu waa dalaalada yaqiin ama dee inuu macnahan leeyahay ay qadci iyo wax hubaala ay to waayo macno kaloo laga fahmayaaba ma jirto daahirkii muxuu noqonayaa waa lafdi ama cibaaro laba macno ayay wada- wada leeyahay lafdigani macnahana waa leeyahay macnahana waa leeyahay saa daraaddeed laba ixtimaal baa ku sugan si labadaa macno hadday siman yihiin oo si islaag loogu idlaaqo waxaynu ku soo marnay mujmal baa la odhanayaa taas ee imika maxay tahay labadan macno waa wada macnahana waa leeyahay kana waa dee uu leeyahay way kala raajaxsan yihiin oo macna waa macnihiisii asalka ahaa ee ama xaqiiqigaba ahaayee lagu idlaaqayay macno labaad oo majaazi oo dee majaas ahaan loogu idlaaqana waa leeyahay marka labada macno way kala raajaxsan yihiin hadday siman yihiin noocii horeu noqon lahaa mujmalka ahaa way kala daba xambaarka lagu xambaaraya macnihiisan markal kelimada la maqlo fahamkaaga usoo degdegaya waa macnahan hore ee ugu horeynta usoo degdegaya marka ugu horeysaad lafdigaa maqasho aad kaba fahmayso waa macnaha raajaxa e kaa waxaa lagu magacaabaya addaahir ayaa la odhanaya waa macnihii daahirka ee meesha muuqday macnaha labaadee isaguna ixtimaalka labaad ama macnaha labaad uu lafdigu leeyahay macne majaazi haba noqoto ama si kaleba adigu looga raajaxsan yahay kaasna iyada waxay noqonaysa macnaha waxa la yidhi almuawal marka waxaa kolley xukumkoodu iyo sidaan horeba usoo ogaanay lafdigu kol hadduu laba macno uu leeyahay ama labadan ixtimaal ku wada sugayn labadaa macno aanay sidna inay kala raajaxsan yihiin ee marka ugu horeeya waxa lagu xambaaraya waa macnihiisa raajixa ama daahirka lagu xambaaraya muawalka asalaan haddaan daliil la helin in wixii ujeedadii laga lahaa lafdigan ee maanta halkan markuu si yaaqan ku yimi macnihii laga lahaa inuu kaa marjuuxa yahay ama daliil inoo cadaynaya haddaan la helin horta loomaba kaco haddii daliil laakiin la helo oo daliilkaasi uu markaa keenayo in macnaha maanta labaad macnaha labaad hadalkii looga jeedo macnaha labaad ee uu lahaa loogaba jeedo wuxuu markaa noqonaysaa almuawalna waan odhanaynaa uun waxaa kaloon odhanaynaa aldaahiru bidaliil oo maanta daahir wuxuu ku noqday ma idlaaqayno aldaahiru ma odhanayno ee laakiin macnahani waa kii isagu daahirka ku ahaa daliilka oo daliilkiibaa ka dhigay wax daahira oo macnaha ahaan isagiibaa daahir noqday laakiin daliilkaa keenay ama sida kale waa muawal oo muawalna waan odhanayna aldaahiru bidaliilna waa marka laakiin macnaha marjuuxa lagu xambaaro lafdigii ee daliilna loogu xambaaro daliil la-aan in lagu xambaaraa iyada waxay noqonaysaa hadal dee talaacubaabay noqono daliil la-aan laguma xambaarayo macnaha marjuuxa intaa weeye inta afarta bayd nooguba sugan waaba intaas dee xukumkiisna waa taan soo aragnay horaanan sharaxii hore iyo matigii horeba aan dee masalada waxaan filaya inoogu soo yar bislaatay ballaqbadaan ku laabmo marka wuxuu uhi waddaahiru daahirku alladii kii weeye yufiidu faa'iidaynaya maa samica maadan waxaynu maalin dhoweyduun soo aragnay waxaan caqliga lahayn ama malaayo caqalka ay kaba cabiraan in maad loo isticmaalo macnaheedu yahay halkii siiqda jamaca markuu inoo soo tirinayaan kuba soo maray laakiin way dhacdaa maalintaa horeba waan soo sheegnay maadu iyadoo dee asalkeedu taa yahay haddana wax dee shanigiisuyay inuu caqli leeyahay oo ama wax fahmayo wax kasayo loo isticmaalo oo fankixuu maa daaba lakum min annisaai oo kale waxa weeyaan walow sifaadkood lagaba hadlayo barhkood yidhahaan sifaat man yacqil nafsa malaa yacqilkaaba sifaadkii loola isticmaalaa waxay ku dhacaysay waa dee dumarkiibay kuba dhacaysay oo kale bal marka imika halkan maxaa ujeeddadu ay tahay maadan baa waxaan ku fasiranaynaa man baan kala mid dhigaynaa ama macnaheeda ama adii bimacnaa man baan leenahay ama man meesheed bay taallaa tadaadiitaa la yidhaa imika hadduu man loo bedelana waxaan filayaa wasanku wax inama noqdeen waayo waa laba xaraf iyo laba xarafun waayo halkan madkanna waa la tiriya markaa taqdeeca caruud ahaan waa la tirin oo imika halkan isma bedelin hadduu manta dhigtabe nusqooyinka qaarkoodna ama saasaan leeyahay nusqaan marka ayaa saasba tilmaamaysay nusqooyinka qaarkood ee malaa farta ama khuduudaadkaas saasay kuba sugan tahay marka muxuu noqon aladii kaasoo yufiidu faa'iidaynaya waa daahirku man samica ruuxii maqlay ujeedadu ruuxii hadalkaa maqlayay cibaaradaa maqlayay lafdigaa maqlayay u faa'iidaynaya macnan macno u faa'iidayna markaa mafcuulkii yufiidu bay taasi ama waxa weeyaan wixii uu faa'iidaynaya dee labaad yufiidu faa'iidaynaya oo maa samica man samica macnan macno u faa'iidayn waana macnihii dee daahir markaas macnahan dee kuba sugan ee ixtimaalka siwal macnaha macnahaasoo macnihii aan ahayn aladii lahu wudica ay aladii wudica lahu awalan macnihii markii hore loo dejiyey daahirka ahaa ama xaqiiqigaba ahaa aan ahayn oo macno kale ah u faa'iidaynayo ujeedadu laba wuxuu leeyahay laba macne oo kala raajaxsan buu leeyahay kaas baa daahir lagu magacaabaa shaarixanan haya walow aanay dee ahardarka markuu yar xalinayay uun cibaaradiisa siduu ku yar xaliyey ayaad moodaysay in sumica ay majhuul u binaysan tahayba oo waxaa lafdigiisa uu halkan macnantan buu kaba dhigay halku dee mafcuul ama uu kaba dhigan labuu min jihatilmacnaa siduu tamiis ahaan icraabay oo kale uu kaba dhigayo walaa taasay ahaan layd wadaahiru alladii kii weeye yufiidu uu faa'iidaynayo maa sumica ama dee yufiidu u faa'iidaynayo maa sumica waxaan la maqlay ee lafdii macnan xagga macnaha uu ku faa'iidaynayo dee waxa weeyaan macnaha bal markaa uu kuba faa'iidaynayo dee matalan isagu raajaxa ee looba dejiyey oo siwal macna macno aan ahayn aladii lahu wudica laakiin waxaad moodaa tan kale ayaa kaba roon laqba ahaanna ugaba roon macnaha dhowna ugaba roon bal dee tarkiibka naftiisa uga macaan oo macnuhu waxa weeyaanuun waa cibaarada ama lafdiga laba macno wadalahoo midkood kii kale ka raajaxsan yahay kaas baa daahir laydhaa marka macnihiisan raajaxa ah ee marka hore ama xaqiiqigaba ama asalka lagu tirinayo lagu xambaarayo miaal buu inoo sheego wuxuu ihi kalasadi sida liba dalika kalasadi libaaxiba weeye ama lafdiga alasad weeye haddaba lafdigan alasad ismu waaxid isibaaci bahalaha mid ka mida ama dee magacii weeyaan oo waxyawankan macruufkaee muftariska ah kaa waa la yidhaa waa macnaha hore daahirka ah waqad yura waxaa kaloo la arkaa in lagu idlaaqo oo lagu magacaabo birajuli shujaaci ninkii geesiga ah oo bal matalan hadduu ruux yidhaa ra-aytu asadan laba macnuu inoo wada ixtimaalaya macno waa macnihiisii asalka ahaa waana macnaha daahirkaa ee haddaan qariino kale aanay jirin ay tahay in lagu xambaaro oo ah waa inuu xayawaankii muftariska ahaa inuu helay inuu arkay maxaa kaloo jirta dee ninka geesiga ahna iyadoo arintu ay tashbiih baabkii tahay oo dee jaamicuna uu yahay waxaan mushaabahadan ka dhaxaysay xaggii jur-ada ay iskaba shabahayaan iyo shajaacada ninka geesigaana asad waa laydha libax waa laydhaa inaguba dee xataa luqadeenna waa tataa la odhanayo de macnahaasna waa ixtimaal haddaba markaa maxay tahay haddii cibaaro sidaasi ay timaado labada macno lee kala raajaxsan horta waxa ugu horeyn lagu xambaaraya macnihii raajaxa ah ta kalee marjuuxa ah wuxuu noqonayaa maantee rajulkii shujaaca macnihii mu'awalka ah buu noqonaya almu'awalkii la odhanayay isaga haddii qariino la helo ama daliil la helo ayay tahay macnaha la odhanaya ujeedadu maanta waa tan haddaan qariina ama daliil jirin waxa ay tahay in lagu xambaaro macnaha marka ugu horeeya la maqlaba fahamkaaga usoo degda degayo xayawaankii dee macnihii asalkaa ama xaqiiqigaa in laguba xambaaro taaba weeyaan bal markaa taasi waayo wadaahiru daahirkii almadkuuru la sheegay waa daahirkaasi xaysu meeloo ashkala macnihiisu uu ishkaal galo ama mafhuumuu mafhuumkiisu oo daahirka imika aan soo maray ee uu inoo sheegay haddii dee dalaaladiisi ay caddaan weydo oo bal matala ama ujeeddadu macnahan isaga daahirkee ka degdegayo xambaarka lagu xambaaraba ama taa lagu fasiro ishkaal baa kaba imanaya oo in lafdigiibaa bal matalan keenaya deeta in lagu xambaaro ixtimaalkii kale meeshii fa awila waa la awilayaa bidaliili daliil dee marka hore layskama xambaarayo in macnihii marjuuxa ee qariino ama daliil kale ayaa loo diiyayaa oo keenaya in maanta looga jeedo macnaha marjuuxa ah wasaara markaa wuxuu noqon bacda dalika tawiili tawiilkaa la awilay dabadeed waa macnihii marjuuxa ahaa markii tawiilkaas yimi ee daliil lagu awilay dabadeed muxuu noqonayaa muqayadan mid la qaydayo oo filismi xagga magaca waa magacii aldaahire maxaa lagu qaydayaa bidaliili daliil baa lagu qaydi intan ujeedadu waxa weeyaanuun marka lafdigii macnihii labaad ee marjuuxa lagu xambaaro wuxuu noqonayaa horta waa macni muawalkii weeye marka muawal waad odhan kartaa laakiin maxaa kalood odhan kartaa aldaahir laakiin aad qaydaysood odhanaysa aldaahiru bidaliil maanta waxaa daahirka ka dhigay waa daliilkan oo macnihii kale ka horraysiiya haddii kale macnihii marjuuxa buu ahaan la marka aldaahiru bidaliilna waa lagu magacaabi karaa waana cibaaradii koobnayd aynu soo aragnayoo markaa muxuu yidhi wayuawalu daahiru bidaliili wayusamaa aldaahira bidaliil intaasay ahayd intii uu bal markaa aynu matigii hore kusoo aragnay bal markaa waxa ay tahay haddaan dib un ugu laabno mujmalkana waxaan idhi daliil haddaanu jirin iyo wax ijmaalka suulinayaa dee waa laga joogsanayaa camalfalkiisii naskana maanta waxaa looga tegi karaa in la nasakho uun waayo dalaaladiisiibaa qadci ahayd ama yaqiin ahayd daahirkuna iyo wixii muawalkana muawalka daliil la-aan looguma xambaarayo lafdigii oo looguma fasirayo haddii daliil lagu xambaaro daliil loo helana dee aldaahir bidaliil waan odhan karnaa almuawalna macnihiisii horaabay ahayd ee haddii aan daliilkaasi jirin dee daahirka lagama laa yucdalu canhu ilaa bidaliil weeye waxa daahirkan in macnaha daahirka lagu xambaaro naska looga tegi ama lafdigii looga tegi karaa waa haddii daliil la helo markaa ay noqoto macnihii marjuuxa markaa daliil inoo keenaya inkaa lagu xambaaro intaas weeye alfaadahan bal iyo axkaamta kaba ratimaysa baabul afcaali afcaasha baabkeedii weeye waa afcaashii iyadna abwaabtii usul fiqa ka mid ahayd baabkii dee afcaashuna maaha afcaal dhammaanteeda waa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ficilkiisii weeye in ficilkiisu halkana de waa qeyb sunnihiisa ka mid oo qowlkiisuna waa inoo dambeeyaaba haddii la yidhaaho ee waa rasuulkii ilaahay wixii uu sameeyey taqriiraadkiisina wuu inoo raacin doonaa bal markaa taasoo dee afcaashiisii oo kaleay la mid tahay ee bal umuurahaas iyo axkaamteedii iyo waxyaalihii bal markaa ama umuuro kuba tacalluqsan ba halkan nooguba iman aqwaashii laakiin weli way dambaysa aynoomuu sheegin marka wuxuu ihi waa afcaalu daaha daaha afcaashiisii saaxibi shariicati shariicada saaxibkeeda ahaa jamiicuhaa dhammaanteed afcaashiisa ama ficilada isaga ka soo fulay dhammaanteed mardiyatun mid laga raali yahay weeye oo badiicatun aad u fiican oo aad u xeldheeroon mithaal lahayn xagga marka la eego sawaabkay waafaqayso iyo inay sawaab tahay uun waxdee u dhigmo afcaaldadii aanay jirin wa kulluhaa afcaashaa dhammaanteed imaa tusama labay noqonoo imaa tusama in lagu magacaabo oo ay tahay qurbatan waxdee taqarub daraaddeed uula yimiyo si uu ilaahay uguba dhowaado fadaacatan isqooyinka qaarkood wadaacatan baa dhacay in matigii uu nadminayana waa si ay ahayd qurbana way nagagaba filayde laakiin xataa matigii uu nadminayay bay sidaasi kuba soo aroorto fa in kaana calaa wajhi kayri lqurbati wadaac marka ama cibaaradii dee ha waxaaba cibaaradiisu ma laa yaqli ilma an yakuuna calaa wajhi lqurbati wadaaca daacatna koliya qurba waa islaaba mid haddii balfa'da lagu daayana kolley waxaad moodaya sharaxa yaree cuthaymiin inaan ku arkayay fahiya daaca oo si wuxuu markaa jumla uu kasoo gooyayba noqotay hadalkii hore oo imaa tusama in lagu magacaabo qurbatan qurba lagu magacaabo fahiya iyadu daacatun daacay noqonaysa awla iyo inaan qurbo lagu magacaabin oonay ahayn wax dee uu rasuulkii ilaahay taqarub wejkii uulaba yimi ee ama jibille iyo caadadii bashar waxay keenayeen buu ula yimi sida seexashadiisii iyo xunitaankiisii iyo waxcabitaankiisii oo kale bal markaasi ama iyadoo adigu macno qurba aanay kuba caddayn haddaba hadday taa tahay fa ficlu lqurbati waxaad moodaana kollay inay meelo qaarkood qoriinkiina sharaxa ibnu cuthaymiin haysta daacada la madbacaysan beydka inbaa maqan horta sidan matigeeda arkayay marka inta maqanna waa intan fa ficlu lqurbati shayga qurbada ah ee daacada ah samayntiisa la sameeyey ee uu rasuulkii ilaahay laba yimi min alkhusuusiyaati waxyaalihii u khaaska ahaa ee u gaarka ahaa ayuu ka mid noqonayaa xaysu meeloo qaama uu istaago la helo oo uu xasilo daliiluhaa daliilkii khusuusiyada caddaynayay ee tilmaamayay wadaalika ka waslihi xidhiidhintiisiiba weeye asiyaama soomka uu xidhiidhiyey waxaysu meeloo lam yaqum aanu xasilin oon la helin daliiluhaa daliilkii khusuusiyada waxan inuu rasuulka ilaahay u gaar yahay caddaynaya marka aan la helin khusuusiyadna ixtimaal kuma sugnaateen wajaba ficilkaasi waa waajib buu noqonayaa waxa lagu xambaarayaa inuu waajib yahay fii xaqihi isaga xaqiisa marka la eego rasuulka iyo wa xaqinaa xaqeediiba waqiila waxaa la yidhi mowquufun may eh dee waxaani daaca haba ahaadee daacadu waajibna way noqotaa sunnana way noqotaa midkooda wixii noo caddaynayaana ma jiree mowquufun waan ka joogsanaynaayo ama mid laga joogsanayo weeyo laguma magacaabayo waajib iyo sunna ee daacun baaban odhanaynaa fii xaqihi isaga xaqiisa oo waa samayntiisii uu sameeyey iyo wa xaqina inageenna dee ah inaan kuba dayanna arrintu ay tahay waqiila waxaa la yidhi waxaan u soo qaatay fii xaqi saddexdan ficil ama saddexa kelimo ka horeeya ku tanaasucaye waqiila waxaa la yidhi mustaxabun sunno ayuu noqonayaa dee kol hadduu daaco yahay waajibkii oo dee kii sare ahee haddii laga taga lagu dambaabayana waxay noo caddaynayaa oo daliil noogu xambaaraya aanu jirin waxaan hubaynaa daacada waa sunanibadka qadarkaa yar baan qaadanayna ilaa aan wax intaa ka badan aan daliilu helo markaa mustaxabun sunnuu noqonayaa ficilkaasi fii xaqi rasuulka ilaahay xaqiisa oo dee samayntiisii uu sameeyey calaa sabiili listixbaab bay ahaydee waajibkumay ahayd wa xaqinaa inaga xaqeenana oo aan kaga dayanaynana sunnuu inoo noqonaya taas baaba la yidhi bal aan iswada raaciyo wa amaa maa lam yakun wixii aan ahaanin biqurbatin qurbo aan ahayn iyo daaco ujeeddadu camalkan waa la yimi rasuulka ilaahay ficilkan waaba waxbuu cunay ibnu aadam oo dhambi waxbay wada cunaan uu seexday uu socday uu fadhiistay umuuraha caynkaasee jibiladaba ah ee wax aan ahayn yusamaa mid lagu magacaabayo biqurbatin qurbo lagu magacaabayo aan ahayn fa innahu kaasi ina rasuulkii ilaahay macsuum buu ahaa wax baadila iyo waxaan sharcan ku toosayna lamu imanahayne fa innahu isagu mubaaxun ku mubaaxa weeye fii xaqih oo dee shay aan bannaanayn rasuulka ilaahay lamaba imanayo sika xataa dabiicdee jibladii bashariga waxyaalihii kuba tacalluqsanaaba wa ficluhu samayntiisa la sameeyaa aydan yubaaxu mid la bannaynayo weeye lana inaga laynoo bannaynaya aydan inagana waa wax inoo bannaan bal waan israaciya waana umuuro dee in yar hayskuba noqnoqdeeno kolley daahira marka maxay tahay waa rasuulka ilaahay ficilkiisa qowlkiisu isagu waa gaar oo waa inoo dambeeyaaye waa wixii rasuulkii ilaahay sameeyey ficilkii mujaradka ahaa uu sameeyey bal taasoo kale laba u kala qaaday labada u kala qaaday ficilkaan eegaynaayo ficilku inuu shay dee ilaahay dee inuu ugu dhowaaday iyo cibaada ahaan iyo daac ahaan uu la yimi iyo inuu shay iska caadiya kaa jibilada bashariga ay keenayso oonu taa ula iman labadaasaan u kala qaadayna marka ficilkii marka la eego haddii ay meesha kaba muuqatay dee waxaan uu sameeyey inay qurbo ahayd ama daaco ay ahayd taas uuba sameeyey eeg rasuulka ilaahay horta dee afcaashiisoo dhammi suu horraysiiye waa afcaal mardiya ama waajib bay noqon ama mustaxab bay noqon ugu yaraanna mubaax bay noqonaysaa ee ficil uu ka soo fulo xaaraam ah ama la yidhaaho bal hadduu xataa bayaanu shariico uu laba imanayo karaaha inaga xaqeena kolkol ama khilaaful awla laguba tiriyo isaga taa kumuu ahayn laba yidhaa waa karaaha may jirin isagii waa macsuum ah marka afcaashiis horta waa afcaasha wada toosan iyadii baan eegaynaayo afcaashii haddii qurba iyo ay kaba muuqato iyo daaco taas dee kuwa ay ka muuqataiyo kuwaanay kaba muuqanba jirta wixii haddaba ay qurba kaba muuqataa lasii kala qaadi in daliil aan hayno inu helo ixtimaal maanta ma jire daliil caddaynaya rasuulka ilaahay tan inay u gaar ahayd oo ummadiisu aanay kaga dayanahayn sadee soomkii uu xidhiiriyo maalin wax ka badan soomi jiray isagoon habeenkii waxba cunin taasoo kale afar dumar wax ka badan uu guursanayay oo kale waa umuurihii rasuulka ilaahay u khaaska ahaa in daliiltaasa la helay iyo inaynaan helin haddaba haddii daliil khusuusi aan helo kagama dayanayna weeye waa wax isaga u gooniya halkaasaa uswa maanta iyo dayasha ma jirto haddii daliil aanu jirin inuu arinkan isaga u khaasaa cadaynaya inagii waxa layna amray inaan rasuulka ilaahay raacno waxa layna amray inaan ku dayano markaa ficilkaasu inaguna waan kala mid baanaho waan la imanaynaa markaa meeshii maxaa imanaya ficilkaasi muxuu noqonaya kol hadduu ficil mujarada iyo ficil mujaradna waa koyin badan ilaa wujuub ma keeno muxuu noqon saddex qowl buu inoo soo naqliyey culimada qaar le kol haddii dee uu qurbo iyo daaco yahay waxaan ku xambaaraynaa rasuulka ilaahayna laba yimi layimaatin kiisu inuu dee waajib isaga saaro inuu fulinayo ahaa inagana waajib buu inagu noqon waa qowl qowl labaad oo ah meede kol haddii ay qurbadu waajibka iyo sunuuba labaduba ay daaco wada yihiin kaas wax cadaynaya oo dee inuu waxaan heerkaa sare gaadhay cadaynaya haddaanay jirin sunnan ku xambaaraynaayo isagana samayntiisa uu sameeyey mustaxab bay u ahayd haddaba marka aan daliil cadaynaya wixii xukunkiisu aanu jirin weeye innagana markaa inaan kaga dayana la nimaadnaa sunnuu noqon dee qowlka saddexaad ee bal matalan uu soo dhigtayna kol haddii dee waajibna uu waxaan noqon karo sunnana noqon karo wixii noo cadaynayaana aanay jirin yaynaan waa waajib iyo waa sunno midna odhane waxaan ka joogsanaynaayo waa daaco iyo qurbun baaban odhanaynaa rasuulka ilaahay marka samayntiisii innaga dayashadan aan kagaba dayanayna intaaba wey amaa wax alla wixii kale ee aanay qurbo iyo daaco wejgeed aanu laba iman sida umuurahan iska caadiga ah oo kale caadi ahaan loolaba yimaado ama jibillo bashariya ay keenayso rasuulka ilaahay waxaan badnaadayn ma sameeyo horta waa shay mubaaxa innagana samayntiis waa dee aan samaynaa waxaa rasuulka ilaahay sameyn mubaax buu inoo noqonaya bal intaa weeye laqabadaan sii raacinaya waqtigiina waa gaadhay afcaalu daaha haddaba afcaalu daaha rasuulkii ilaahay buu u jeedaa daaha laakiin magaciisii ma yahay mise maaha rasuulka ilaahay magaciisii ma ku jira kale waxaan filayaa sharaxa yar haysaanu yar dheeraynayay sidaan arkayay ibnu cuthaymiin hadalka waa yar dheeraynayay dee waxaana jirta culimmadu kolley haaliban way jiraan kuwa laga soo naqliyey inay yidhaaheen waa rasuulka ilaahay magacii magacyadiisii dadka daaha la baxaad imaka ama loo bixiyana dee waxa loola bixiyaa malaha rasuulka ilaahay baa magaciisu ahay oo kale walow taasi wax daliili aanu jirin allahuma haddii isaguma ishaarine xadiid baa meesha soo yar arooray laakiin xadiidkuna waa xadiid aad u daciifaba oo in rasuulka ilaahay dee magacyadiisii uu daaha kaba mid ahaa in badan oo mufasiriintii salafka ahayd daaha waxay kaba dhigeen inay luqaadka carabeed kaba mid ah ama dadkii ajaamtaaba ha kaba dhigeen barhkood bay cajamka ah oo daaha ay macnuhu yahay yaa rajulu ninow oy sheegeen caki reer la odhanaya ama cukli oo yaman ahaa in yaa rajulu kugumay soo jeedsan jirinba haddaad tidhaa ilaa daaha tidhaaho macnaa yaa rajulu ya ama yaa insaan taas uu yahay barhkood ficil kaba dhigay oo macnaa dee rasuulkii dee soo naqliya oo macnaa هأد وهاء وصل هيدا لكن هذا أصل كده وهمسها هي طل الأرض بقدميك halkaad labadaada mid mid ahaan aad kolba ku joogsanayso cinda tahajudoo dhulka ku joojiya oo kale ku fasiray adigu bal umuuro waxaan filayaana ibnu kaiirna waxoogaa buu kaba dhigtay aad waxa u yar fiicnaa intan arkay oo kale yar bas tatabuca tafsiirka qurdubi oo kale iyana waay bal macaanida lafdigan daaha waanay jiraan aimada qaarkood kala mid dhigayoon xuruuftan muqadacada ah ee ku sugan awaa'ila suwar oo dee xataa suuradda ka horeysaba ee kaafaya caynsaad oo kale ama dee suuradihii kale aliflaamim iyo aliflaamra iyo iyo kuwaasba aha kala mid dhigayna way jiraan marka haddii umuuraha la yidhaa rasuulka ilaahay magacii maaha kitaabkii hore inta soo aragnayna dee afcaalu saaxibi shariica unbaabay ahayd ee lafdiga daaha waa wax uu la yimi isagu waxa la yimi camridii baa la yimi kitaabkii hore kumay sugnayn bal markaa masalada ah in rasuulka ilaahay daaha la yidhaaho oo kale ama yaasiin la yidhaa taasi waa baab kale wax dee inoo cadaynayaana ma jiraan oo magacyadiisii laguma soo daro ka wuxuu yidhi afcaal daaha saaxibu shariica shariicada saaxibkeedii dee musharic u ahaa iyadoo ilaahay waxyaale axkaamo ziyaada oo ama kan qur-aanka aan inooguba sugnayn isaga sunnihiisa inoogu sugantay waa waxyi uun dee shareicad ninkii lagu soo dejiye weeye jamiicaha dhammaanteed mardiyatun in laga raaliyo weye ilaahay baa ka raaliya dee waxa weye dadka agtooduna waa waxaa kuba toosan waayo wax mukhaalafa ay ku sugan tahay maba samaynayo badiicatun xeel dheeroo xeel dheeraantana dee xagga sawaabkii inay waafaqaysa wax la mithaala ama mithaalba jaanibka ma laha oo kulaha dhammaanteed labay noqon imaa tusama in lagu magacaabo qurbatan fadaacatan wadaacatan ama fahiya markaa daacatun daacay noqonaysa haddii qurba laguma magacaabo baltaa hore anayigalaba macaan awla iyo inaan lagu magacaabin ujeedadu inuu waxaan calaa sabiili taqarubu laba yimi iyo calaa sabiili daaca iyo inaanu laba iman labadiibuu imika inoo sii galay fa ficlu lqurbati marka ay qurbo tahay qurbada ama waxaa daacadaa samaynteeda la sameeya oo uu rasuulka ilaahay sameeyey min alkhusuusiyaati waxyaalaha u gaarkaa ayay noqon in lagaga dayanahayn laakiin waa goorma xayu meeloo qaama aliftu waa lilidlaaqe uu xasilay oo la helay daliiluha daliilkii khusuusiyada caddaynayay wadaalika ka waslihi xidhiidhintiisiiba weeye asiyaama soomka uu xidhiidhiyey oo wixii aynu u helo daliil caddaynaya inuu waxaani rasuulka ilaahay u khaaskaa kagama dayanayno isagu u gooni yahay waa wax isaga u gaara ee koleyna kutub dhanbaaba jirta kutub ulkhasaais oo culimmadu ay kuba caddeeyeen khasaaistii kutubtan kale fiqigiiyo qayrkoodna waaba culimmadu ama dee shuraaxda axaadiid iyo markay meelaha marayaan iyo tafaasiirtiiyo way soo qaadaaneen taasi iyadu waa mid waxayu meeloo lam yaqum macnaa lam yaxsul walam yuujad weeye aanu xasilin oon la helin daliiluha daliilu lkhusuusiyati weeye damiirkan daliiluha ku jira waa khusuusiyaadka ama dee khusuusiyada daliilkeediiyo waxaana rasuulka ilaahay inuu u gaar ahaa waanu sameeyey wax daliilana ma hayno inuu u khaasiya caddaynaya wajaba waa waajibayaa ficilkaasi oo isaga markaa fii xaqihi wa xaqina isaga xaqiisa waajib buu ku yahay samayntiisa uu sameeyo waxaan ku xambaaraynaa kol haddaan daliil kale jirin oo inoo caddaynaya xukumkii inuu waajib ku ah samayntiisu dee inagana markaa waajib bay nagu noqon waa qowl waqiila waxaa la yidhi mowquufun waa yutawaqafu canhu oo ujeedadu waajibnimo iyo sunnanimo midna looma xukumayo daacun baan ku daysanaynaa kol haddaan wax daliila inoo caddaynayaa jirin lafdiga qurba ama daaca ama waxaan daacaduna waajibkiiyo sunnaaba ay noqonayso laakiin waa nafyi xaqii isaga xaqii oo samayntii uu sameeyey xukum uma sugayno waajibnimo ama dee sunanima dee daacun baan odhanayna xaqina inaguna xaqaynoo dayashadan kaga dayanayno taasunbaaba xukumkeedu noqon waqiila waxaa la yidhi mustaxabun ficilkaasi aan khusuusiyada dee daliilkeedu inaynaan helin wax khusuusiye inuu yahay ama u khaasiya caddaynaya sunna weeye fii xaqii oo samayntiisii uu sameeye waxaan leenahay sunnay u ahayd ee waajib kumay ahayn wa xaqina inaga xaqeennana samaynta aan samayneen kaga dayanna waa sunno uune waajib maaho dee daaco markay noqoto waxa ugu yaree aan helayno ama aan hubno taasay noqonaysa waajibkii waa martabo dambe wa amaa maa lam yakun wixii aan ahaanin yusamaa mid lagu magacaabayo biqurbatin qurba lagu magacaabayo fa innahu kaasi oo wixii uu rasuulkii ilaahay dee sajibiladii ama umuurtii caadiga ahayd bee uu laba imanayaba weeye umuur ama caadi ahaan uu laba imanayo ama jibiladan bashariga uu laba imanayo fii xaqihi mubaaxun waa wax lagu dayanayo koley halkaasna meel hadal yaroo fiican buu lahaayo bal umuurahan dee caadigaasa libaaskii wakhtigaa la qaadanayay go iyo dee sideenii inaguba markaa dadkeenu ay qaadan jireen iyo guntigaas ama laba go oo la guntaday cumaamadiiba iyaga caadadii libaaskoodu ahayd rasuulka ilaahi wakhtigiisi taas buu ahaba uu leeyay dee umuur caaday ahayd banaanidaas mooyaane laakiin xataa taas buu leeyahay wakhti kasta laakiin sawb shuhre imanka noqon dad maanta tiitidha rasuulka ilaahi baa labada xidhan jiro siban aniguna dadka kuba dhex maraya dee shuhra bay noqone iyada waxay noqonaysaa libaaska dadkee bannaan ee dadka aan shuhro aan libaas shuhro ahayn inaad xidhato oo taas hadal yaroo fiican oo taasuu leeyahay ibnu cuthaymiina waynaagan haddaba fainahu fii xaqi mubaaxun wa ficlu samayntiisa la sameeya waxaasna yubaaxu mid la banaynayo weeye lana inagana mubaax buu inoo eedan saa rasuulka ilaahayba dee uu isaga mubaax ugu ah ayuu inagana mubaax inoogu noqonaya wallah subxana wa taala aclam bismi illah alxamdu lilah sana ala